waxaa dhacday beryahan dambe ina amni dare ay ka jirtay meesha inta udhexeyso meesha layidhaha johar iyo degmada balcad oo ooladan oo oo imaan laabayaalka e oo naxariis laabayaalka e dad badan ay ku dhamay jireen duqhowd dadki ay ku dhamay jireen ayaan haddaan saraakiisha oo oo mataqaanaa saraakiisha oo dawladda iyo maamulka degmada ayagoo iska kaashahaya ayay meeshii hawdkii inay mataqaanaa makiino ay geliyaan su banaanaato saasaan aan qorsheynay dagaalka meeshaasoo ku bilaabay hadda xaaladda jidkaasi waa sidee awel amni xumo ayaa looga baqayay in la maro baabuurtii waa ka istaagtay hadda xaggey wax marayaan hadda xoogaa la saaray wasiirka amniga shalon oo yimid oo hirs oo oo wasiirka amniga ee dowladda federaalk shal oo degmada balcad noogu yimid wax badanaa la isla meel dhigay hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo sababtay tahay waxawaye nimankaas nimankii oo shabeellaha hoose kasoo tegay oo oo juqdan ku dhuumaaleysaahay waaye dhowr qofoodee dadku waxyeeleeyeen rayid ha naqato saraakiil badan ha naqato dad badan inay ku waxyeeleeyeen iyagoo hawdkaasi la fali maayo waa la falaha isku haysanay laakiin falilahi alxamdu hadda ilaahay aa mataqaanaa looga gargaaray waana laga xoog badiyey wax badanna waa ugu dhinteen haddana amnigeediina waa okay waay marka meeshii laamiga u dhoweyd ee hawdka ahayd ee ay kasoo weerar tegayeen al-shabaabka ayaad makiinado geliseen onaad fasheen saas waay waa gartay marka waxaa jiray howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen inta udhexeysa shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe bilihii lasoo dhaafay oo deegaanka basre iyo meelaha ciidamadu ay ku qabsadeen ilaa dhulka ku dhow afgooye marka jihadan hadda ammaan daradu kasoo korodhay ma ka duwan yahay jihadii hore ciidamadu ay tageen jihadii hore waa ka duwan tahay meel oo oo meel la yihahdo golli isgoos meel udhexeysa oo hawd eh ayay deegaanka dhigteen dadki dad badan ku baabi'iyeen rayid badan ay ku qalqaleen sidaas daraaddeed ayaa waxaan go-aansanay in meeshaas laga sifeeyo duqdiina la falo duqdiina waa falnay iyagana meesha waa ka sifeynay marka jidka balcad iyo jowhar isku xiraya wuu furan yahay hadda jidka balcad iyo jowhar isku xiran waa furan yahay dowladdaana gacanta ku haysa waxaan maqlaynaa in ciidamo xoog le la geeyey oo dhulkaas oo dhan ciidamo dawladda u dirtay ciidamadaas waana soo gaareen shalay asagaa uqudbay waa noo yimid maamul ahaan iyo shalay degmada balcadaan kusoo dhaweynay meel fiican ay martay ciidamadiina sidii hawsha u wadaan howlgalkiina waa socdaa oo lagu baxsanaayo nimanka reerqabayaalka eh waana mataqaana waana ku guulaysanay waa gartay markaad kasoo tagto falalka amni darada ay shabaabku jidka ka samaynayeen waa sidee guud ahaan xaaladda amni iyo nololeed ee tuulooyinka webiga ku teedsan ama balcad iyo jowhar udhexeeya ee dhulbeereedka iyo dadka beeraleyda ay ku nool yihiin xaaladooda waa sidee xaaladooda aaday u xun tahay beerihii waa ka tacba waayeen hawdki haddii beerta ay naqata ama haday fali maagan waa ka fali waayeen xoolahoodii waa ka dhacayaan dhibaato badan ayay ku hayaan dhibaato badan ayay ku hayaan qoladan nabaddiidka eh balse ilaahay aadiis dawladda ayaa xooga soo saartay hadda waxaa moodaa xoogaa culeyski inuu ka degay dadka masaakiinta